doonidan oo lagu magacaabo nuur shaabir kana timi dalka imaaraadka carabta una rarayd ganacsato soomaaliyeed ayaa dabqabsaday xilli ay ku soo jeeday inay ku xirato dekedda magaalada boosaaso wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland cabdirasaaq nuur cumar oo saxaafadda kula hadlay gudaha dekedda boosaaso ayaa ka warbixiyey xaaladda doontan doontaasu shalay ayay timi waxayna ka timid dubay waxaa laga soo raray magaalada muxuu aha shaarqaaya laga soo raray shalay badweyntay jirtay saaka ayay rabtay inay soo aado dekedda ku soo dhawaato oo angaliska timaado markii la istaarayey ayaa waxa waaye waxaa ku dhacay muxuu aha istaarka ayaa dab ka kacay dabkaas duu ka kacay dabka awood badan buu noqday waxayna marka annaga noo jirtaa shan mayl bay noo jirtaa oo dekedda ay u jirtaa waxa weeye waxay ahayd doon kun iyo hal boqol oo tan ah ayay ahayd waxaa saaraa hanti tiro badan baa saarayd oo gaadiid le baa saaraa oo shidaal le baa saaraa oo waxaa la saaraa maxay bagaash le baa saaraa waxaa soo raray nin ganacsadaah oo la dhaho cali siciid saalax ayay u socotay cali siciid saalax haddii u socotayna waxa waye ninkaas ayaa mas-uuliyaddeeda doonta lahaa oo isaga ayaa halka arbaab ka ahaa wasiir ku-xigeenka oo ka hadlaya badbaadada doontan ayaa sheegay in aysan waxba ka qaban karin haddii aysan ku xirayn gudaha dekedda boosaaso ayna tahay hawl iyaga ka weyn annaguna waxa weye awood aan marka halka aan ugu tagno ama wax aan ku baalgalayno ma aanan lahayn maadaama ay badweyn jirto haddii dekeddu ay joogi lahayd oo kaleeto waxawaye waxbaan ka seefkarayn karin lahayn laakiin marka ay jirto muxuu ahay meel badda shan mayla waa badweyn bay jirtaa awood marka aan ku tagno iyo wax aan wax ku goyno oo aan ku seef karayno midna ma aanan lahayn doontaasu marka waxa waaye dadka waxaan uga tacsiinayaa dadkii ganacsatada ahaa ee reer muxuu ahay puntland oo ku khasaaray ama halkaa xooluhu kaga jireen ayaan aada uga tacsiyeynayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland ayaa shacabka uga digay maadaama alaabta saare ay u badan tahay shidaal khatarna ay naftooda gelin karto dad baa jira muxuu ahay saaxiibada kaxaysanaya ama badda wax u doonanaya oo wuxuun ka doonanaya ayaa jira dadkaa waxaan uga digaynaa waxa doonta waxay sidaa batrool bay sidaa batroolkuna qaraxyo badan buu sameeyaa marka in laga digtoonaado baan dadkan rabnaa inay ogaadaanin oo laga digtoonaado meeshaas muxuu ahay doontu ay ku soo caariyeyso ilaa ay doontaasu ay digto oo muxuu ahay dabku ka dhammaado si aan waxyeelo ayaan ugu samayn waxaan rabaa inay ka digtoonaadaan dadka maamulka puntland iyo ganacsatada ayaa waxa ay isku dayeen inay badbaadiyaan doontan hase ahaatee waa lagu guul daraystay waxaana ay ku basbeeshay meel aan ka fogeyn halkii uu dabku ku qabsaday faadma yaasin jaamac v o a boosaaso